sahri waa gabadh soomaaliyeed shan iyo soddon jir ah waa hooyo afar caruur leh odaygeedii waxa uu ku geeriyooday qarax ismiidaamis ah waxa ay hore ula taag daraayeen korinta ubadkooda afarta ah oo mid yahay naafo waxa ay hooyadu gashay xaalad burbur nafsadeed ah oo ay weheliso mid dhaqaale xumo uu soo wajahday waxa ay awood weyday inay shaqayso mugdi badan ayaa ka galay nolosha waxa ay xamil weyday duqoodaadka nolosha asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waxaa maanta marti inoo ah doctor axmed saalax oo ka takharujay kuliyadda psychologiga kaasoo psychologist imika ah doctor soo dhowow inaad nagala soo qayb gasho xalqadda koobaad ee barnaamijkaanu ku furaynay bodkastka
maanta waxaynu ka hadlaynaa xanuunada ku dhaca mental healthka la yidhaahdo soomaaliya lagu yidhaahdo cudurada dhimarka ku dhaca iyo maskaxda xanuunada mental healthka ama sixa nafsigu maxaa qeexitaan maxaynu ku qeexi karaynaa ama maanta tacriifkoodu noqon karaa marka hore waad mahadsanti walaalo ugu horeyn waxaa la dhaho sixa nafsiya amba caafimaad qabka nafsadeed amba fayo qabka nafsadeed soomaaliya wax lagu dhihi karayo waxay barbar socotaa uun fayo qabka jirhada qofka biniaadanka uu helo maadaama mar walba waxaweya laga fikiro qofka biniaadanka caafimaadkiisa waxaa loo kala qaadaa caafimaadka waxaweya jireed iyo caafimaadka nafsadeed waynu iska wada garanna caafimaadka jireed wuxuu yahay waa qofka xubnihiisa jirku inay fayo qabaan oo waxaanuun ayna lahayn caafimaadka nafsadeed amba caafimaadka dhimireed isaguna wuxuu noqon karayaa un qofku inuu ka bad qabo uu ka caafimaad qabo wax walo maskaxdiisa iyo maankiisa dhaawici karaya uu ka bad qabi karayo waxa weya waxa fikirkiisa carqaladayn kara uu ka bad qabo waxa weya wax xasuustiisa iyo qaabshaqaynta waxa weya maskaxdiisa wax u dhimi kara uu ka bad qabo uu ku jiro xaalad rafaahiye ah rafaahiye waxaynu ka wadnaa inuu qofku mabsuud ku yahay qaabku u nool yahay uu mabsuud ku yahay waxa weya qofku yahay uu mabsuud ku yahay ku faraxsan yahay waxa weya qaabka shakhsiyadiisu ay tahay inuu qofku waxa weya dabiici iyo normal uu yahay uu noloshiisa o dhan waxa la jaan qaadi karayo bulshadan uu la jaan qaadi karayo wax allaali wuxuu doonana uu samayn karo qaabka waxa weya noloshiisa u horumar karsana uu mar walba uu ku fooganaan karayo guud ahaan taas baa la dhahaa waxa weeyaan qeexitaanka marka la eegayo fayo qabka nafsadeed amba maskaxeed marka lasoo ururiya waa inuu qofku kan ka fayo yahay uu ka nabad galay wax waloo daamage amba dhaawac maskaxdiisa u keeni karaya oo carqaladeyn karaya waxa weye fikirkiisa carqaladeyn karaya waxa weeye qaab qaab xasuusiyeedkiisa carqaladeyn karaya xataa shucuurtiisa iyo emotionkiisa caadiga xataa qalbiyan marka la eego aha yani jirka wuxuu qaybsamaa soo qalbiyo caqliyo jismka caadiga maaha saddexda hadduu maanta yani caqligu aan caafimaad qaban wuxuu saameynaya wadnuhu saameynaya qalbiga waxaanu bacdeen jirka wax gaaraya marka saddexdan wax way isku xidheenmaanta qofaan maskaxda ka badqabin jirkana ka badqabin karameelna kama badqabo xataa falaasifadii hore waxay odhan jireen hadda orastoo kale iyo fladon iyo marka laga hadlayo qofka biniaadamka waxay kala qaybeen marka saddexda qaybood nafsada iyo jirka iyo iyo qalbiga marka waa sidii maxaanku idhahdaa dameer amba faras uu jiidayo maxaanku idhahdaa hashii dabada xagga dambe laga saari jiray wax lagu qaadiyey carabada waxaan carabada ku dhahaan af carabiga carabo uu jiidayo carabid uu jiidayo marka haddii midkood uu istaago dadminiska kalena uu istaagaya waa wax isku xidhan adigu hore isku wadaya isjiidaya weye marka maskaxda amba caqli marka qaar waxay isku daraan caqliga iyo qalbiga la isku daraa marka qaarna waa la kala saara waxala caqliga iyo iyo qalbiga waa kala gaar oo midba dee dareen gaara iyo hawl gaar u qabtaa laakiin haddii mid ka midi uu kolley kolley wax noqdo inta soo hadhina waxbay noqonaysaa oo way isku xidhan yihiin dabcan ayaan daruuxa ah ina iminka mujtamaceena ama bulshadeena ama waalidiinteena inaana dadka mental healthka ah ama dadka maskaxiyan wax ka qaba muu maskaxiyan qofku waalayn khaliyaata yani waxa ugu fudud qaba maanta qofka laga arka inuu stress qaba ama iishii yar haysta nimcada kibrise la odhanayo aan hoos loo eege haddana maanta waan qadari karaa waxaan odhan karaa mujtamaca waxaynu kasoo jeednaa shuwey yara ad adog oynu xoog isu yara adkeeno skiijasku nagu badan yahay laakiin inta marka eegtin mujtamaceena aad dhex eegtidna inta badka qabtiyo inta aan bad qabin way islaag tahay haddaa aragti waddada adoo maraya imse qofaa isla sheekaysanaya yacni yadoo cidna ag jooga idnaba way socotaa wallaahi wacyigelin aada u weyn baa uga Mm.
baahana dhinacaas aadna waynu uga indhexidhannahay marka la eego een, faaduma horta dadkeenu haddii war sidaad ka dhawaajisi weeyaan oo haddii la eego qaabkay u nool yihiin iyo nolosheenu qaabkay waxa weeyaan u samaysan tahay aad adkaanta nolosheena qalabsanaanta badan ay ku jirta duruufahan adagaynu ku noolahay dhaqaale kuwa siyaasadeednu ku noolahay dagaalada faraha badanaynu kasoo kabanayno waxaan oo dhan marka la eego waa waxyaaba qofka waxa weeye horta caafimaadkiisa dhimir amba maskaxeed amba nafsadeed saamaynta weyn ku yeelanaya Een, haddaynu sidaa u eegno marka waxay noqonaysaa soomaalidu inay noqdaan dadka ugu badan ee fayoobaanta nafsadeed marka laga hadlayo ugu liitaa Aha.
waayo nolosheenu qaabkani u samaysan tahay duruufahan kusoo Africa kusoo oo dhan baa noolaanay lagu afrika oo dhan sameeyaa.
guud ahaan Mhm.
marka waxay noqonaysaa inaynu dad dhimir ahaan aan fayoobaantu ay ku yartahay inaynu noqono Mhm.
oo xaaladihiina waxa weyaan caafimaad haddii hoos loo sii eego intaasoo xanuuno nafsadeed wax weyn lasoo ogaan karayo aad iyo aad that means marka waxay noqonaysaa in fayoobaanta nafsiyada marka la eego qofka soomaaligu noqdo qof bukaan socod ah bukaan Qof socod is- meedhaha waa isjiid Ah, walaal.
isjiid qof isjiiday buu noqonayaa oo iskaas Ah.
iska daala dhacaya marka taasaa keenaysa kolley xanuunada nafsada inay nagu soo bataan oo mar walba xataa laga doorbido xanuunada maskax ahaan in nagu dhacaya laga doorbido xanuunada jir ahaan nagu dhacaya iminka hooyo sahra oo aynu ka hadlaynay odaygeedu ka dhintay weyna ay da-deedu yar tahay oo shan iyo soddon jira maanta dee qofka shan iyo soddon jira de waa qof aada u yar Mhm, aad iyo wuxuu ku jira cumri shabaabigiisa ku jira ma kula tahay saad u arkaysay nihaayadeed waxay ku dambeynaysay waxa la geenayay meel cilaaj ah iminka weyna waa kuwan meelaha cilaajka dee meelii cilaajka berigii horaaba la qaatay dadka Mm.
dhiirooyin baa la siin jiray de qur-aan baa lagu akhrijay iminka way tadawureenoo heera la gaadhay inaa Mm.
odaygan iminka rusheeye la yidhaahday ee soo baxeen waxa dadka rusheynaya marka ina qofka halkaa ku dambeeyey qofka suxsuuxo anigu waxaa aaminsana qofkan dhibaatada la gaarsiinaya ka weyn cilaajka loo sameynay laana cilaaj saxsan lama siinay qur-aanku waa run uu cilaajinaya laakiin qur-aanka khaliyaata cilaaj rasmiya maaha haddaanu qofku environment caawiya aanu lahayn ama mujtamac ahaan ama bulsho ahaan soo kicinay aanu lahayn Een, absolutely haddaynu qisadaa usoo laabno sixra runtii faaduma een, waa qisooyin fara badanoo noocaas oo kale iyo qaar kasii daranba wa- waxay ka jiraan geyigeena soomaaliyeed sahra markeedii hore ku noolayd nolol horta bulshada soomaalida ay ku nooshahay oo markeeda horeba iska kakan oo iska qalabsan oo qofka waxa caafimaadkiisa nafsadeed iyo maskaxeedba kobcinaya uu ku yaryahay ayaa waxa haddana ku dhacday in ay la soo dareysto waxa weeyaan shil ku dhacay wax- iseygeedii ku dhacay Ee, taasina waxay keeni karaysaa xanuunka la- ee, posttraumatic amba b t c d waxaanay dhahaan oo ah qofka inay riiq ku reebto waxa weeyaan xaadisada amba shilka dhacaya tan lafteedu marka xanuunka nafsadeed waxa way qayb bay ka noqonaysaayo waa qofkii dee in hadhow xanuun ahaan loola tacaamulay noqonaysaa Een, saharo waxa ku dhacday marka hore shilkaasaa ku dhacay nolol markeedii hore waxay la harbiyeysay iska ad- adag oo caruur afara bay wax- bay noloshoodii wax weeye kafaala qaadaysay ku hareereysnayd Een, waxaasoo mushkilada iyadoo ay haysatay baa waxa dhacday marka xanuunkii baa ku yimid xanuunkii markuu ku yimidna xaaladdu waxay noqotay marka in in horta dee soomaalidu ma fahmi karayso oo marka waxaa la odhanayaa niyow dee qofkii tolo ma sixir baa gale ma jin baa ma ma waxyaaba noocaasa qofkii markiiba la tiirinaya ama waa qeyro waa qeyro ku jirtaa xaaladii waxay iska jirtaa qeyrada marka iyadoo xaaladeedu halka ay marayso baa markaa loo gudbiyey oo la yidhi bal ha la rusheeyo sheekhi ha loo geeyo oo cilaaj qur-aan ha lagu dayo Een, may xumaateen haddii qur-aanka waxa weeye lagu akhriyayo alaa bidikri ilaahi tadma'inu lqulub buu ilaahay yidhi laakiin xaaladan oo kale idmiinaan un uma baahna Ee, waxay u baahan tahay in dawar rasmiya lagu sameeyo oo baaritaan rasmi waxa weyn la sameeyo oo qofkii waxa weyn xaaladiisa loo kuurgalo markii loo geeyey een, cilaajkii qur-aanka markii loo geeyey cilaaj qur-aan ma lagu sheegi karo laakiin waa cilaaj cunfi iyo ku dhisan maxaan ku dhahday jujuubid iyo cadaawad ku dhisan xaaladeedii lama baadhin oo wax lama weydiinin waad garan kartaa marka meelahaasoo kale qofka la geeyo horta ugu horreynba waa rusheyn iyo biyaa lagu shubaya Ee, taasina waxay kusii noqonaysaa lafteeda xanuun kale iyo culays kale kusii noqonaysaa taas waxaa kaga daranba qofkan la dilayo Ha, ciidamada laga ciqaabta xidho, la iyo qaraacayo.
waa ciqaab caadi ciqaab bay noqonaysaa tan lafteedu Ha, qofka oo xataa suul saameyn laga kale kusii xirayo.
yeelanaysaa ha. marka uma wacno qofka biniaadamka hor totally ba in saasoo kale loo ciqaabo Een, dee diintana kuma kuma sugna dee in qof biniaadan isan lagu daweeyo oo qur-aanka dee waxaa la- ha laysku akhriyo dee ha laysku shifaha u noqdo qofka biniaadamka in lagu akhriyo isagoon isku akhriyo laakiin in qofkii cunfi lagula dhaqmo ee la rusheeyo biyo qabow lagu shubo la dhirbaaxo la gargaraaco wax caafimaadkiisa waxa weeyaan dha- dhaawacaya weeye wax u taraya maaha markaa sahre mushkiladeedii haysatay waxaa loogu sii daray mushkilad kale baa la odhan karayaa oo halkii waxa weeyaan dee keer fara badan loo sameyn lahaa bulshadu ay xanaanayn lahayd dhakhtar caafimaad oo wax weyn psychologist oo loo geyn lahaa mushkiladeeda la daweyn lahaa baa mushkilad kale loogu sii siyaadiyay marka that means waxay noqonaysaa in xanuunkeedii xanuun loogu daray Een, hadhowna markaa waxay ku dambeynaysaa mushkiladeedu inay mushkilad joogtaa noqoto oo xanuuno kale xataa ay hadhow sii dhaliso oo xataa waxa dhalan karaya markaa oo mushkiladii xataa ka mid noqotay markii dambe inay sarac yeelatay amba suuxitaan yeelatay suuxitaankuna waa waxyaabaha xanuunadan ay ay keenaan buu ka mid yahay oo qofka markaa duqudaad ku siyaadaan oo nerfisku ay aad u kacaan oo mushkilad waxa weeyaan ay isku dul saarsaarmaan waxa dhacaysa qofku inuu waxba awoodi kari waayo Mm.
oo dadana suuxitaan iyo dhicitaan uu sameeyo halkaa waxaa fursad uga soo baxaysaa markaa nimankii lahaa qofka jimbaa gala iyo halkan oo uu suuxaya qofkii markaa xanuunkiisa uu cuslaa oo culayska awadii uu la dhacay baa la odhanaya jimbaa ridayo waa kana qur-aankaa lagu aqriyo saasaa laga faa'iidsanaya iminka haddaynu odhanno xanuunada ku dhaca nafsada ama xanuunada psychiatriga mental healthka intuu u kala baxaa aynu u kala qaadno horta laba qaybood faadmay oo xanuun waxaa jira la dhaho psychotic iyo xanuun la dhaho neurotic Af soomaali waxay ku noqonaysaa xanuun dhimiro aad u ballaadhan iyo xanuun dhimiroo soke bay kala- u kala baxayaan horta guud ahaan inagu xanuunadan oo dhan mid kama naqaano Mm.
xabad qudhaata kama garanayno Ee, qofka wax kasoo jira maskaxeed horta kuwa keenana waxaan odhana dee waa qofka waa la tirtiray amba waa la jibay taasina waa mushkilad kaloo inaga haysata bulshooyinka dib dhacsane jahliga ku jirana kolley mushkilada ugu weyn haysta kamid tahay Ee, laakiin haddana guud ahaan xanuun dhimir oo dhan inagu xanuun dhimir baynu naqaana laakiin xanuun dhimir oo kasta waxa weeyaan in xanuun dhimiro maaha een, isku wada mida maaha xanuunada dhimirka marka way kala duwan yihiin horta wax waloo maskaxda waxa weeye qaab fikirkeeda iyo qaab dareenkeeda iyo qaab shaqaynteeda saameeya waa xanuun dhimir weeye labada qaybood haddii si kala qaadnana qaybta hore iyada waxaa la dhahaa xanuun dhimir oo fudud amba sukaan la dhahaa Ee, wuxuu ka koobnaan karaa markaa qalaqa amba werwerka wuxuu kaloo ka koobnaan karaa tawaturka iyo qofka inuu stabilitygiisu uu yaraado saameynaya Ee, waxaa ka mid noqon karaa hysteriada oo kale oo qofka inuu is- isagu inshiqaah ku yara dhaco shakhsiyadiisu ay xoogaa yara balansi noqon weydo infisaar shakhsiya Ha, infisaam xoogaa ku yara kala dhaco Ee, waxaa kaloo ka mid ah depressionka amba ikti'aabka amba qulubka waxaan af soomaali lagu dhihi karayo kuwan oo dhan markaa waa xanuuno soko qofka aan aad u daamaj garin kalahayn haddii aan dee hore looga tacaalin hore aan lo- looga gaadhin xanuunadaas markaa haddii qofka dee dawooyin la siiyo amba keer bulsho la siiyo amba qofka maxaan ku dhahdaay dee aad loo daryeelo amba isaga laftiisu uu no- qaab nololeedkiisa wax ka bedelo wax xanuuna hadhow iyagu meesha ka bixi karaya si si bala xanuunada iyagu safiirka amba daran oo psychotica la dhaho xanuunada halista ah iyo wax kamid shizofreniada oo kale ee bipolarka isaguna ka mid ah dhammeyntii waxaana dhahaan amba asaasiqa af soomaaliga lagu dhaho waa ka mid ah xanuunadan markaa waa xanuuna inta badan cudwi ah oo cudwi waa keena amba xubin ka mida maskaxda ayaa saameyn ay ku yeelat ba ba adigu effect soo gaadhay deetan waxay noqotay inuu qofku maskax ahaan uu saxdii noqon waayo guud ahaan markaa saasay u kala baxaan iyo qaar kaloo developmentalka amba koritaanka la ku saabsano autismka waxaana dhahaan oo kale amba tawaxudka qofka qaab koritaankiisa ay wax ka yar qaldamayaan xagga maskax ahaan xanuunkaas dadka wuxuu ku dhacay yurubta jooga dadka wadanka aada u yaryahay Ee, waxaa la odhan karaa faadumoy iyagu horta dee dadkaasi wadamo waxay ku nool yihiin horumarsona wixii waa la ogaan karaya oo markaba baaritaan baa lagu samaynaya tana markiiba waa la soo saaraya laakiin anigu waxaan aaminsanahay xataa wadanka markay noqoto aad bay ugu badan yihiin waxa weeyaan xanuunada autismkii liannu baaritaano lagu samayn maayo oo qofkii waa horta waa mucaaq qofka mucaaqana markaba dee waynaan garanayna qaabka loola tacaamulaya iyo in dee qofkii loodhanaya inuu qofkan horta abnormal weeye marka hore saasaa lo- ta- tasniif noocaasa lagu samaynayaa tasniifka waxaa lagu daraya in qofkii dee cilaajka iyo hawlihii kale inuu sheeganay loola kaco laakiin haddii baaritaano la sameeyo waxaa lasoo ogaan intaasoo disability oo qofka waxa weeyaan haysta ilmaha yar haysta in wadankii laga helayo waran autismka hadday noqoto mucaaqiinta kale dee maskaxda hadday noqoto waxaan oo dhan marka dadkaas waxaa la odhan karaa iyagu fursad bay u heleen in la baaro laakiin waa mushkilad dadka oo dhan soomaalida o dhan haysata dabcan ayaa ma dhaweyd aan mawduuca baaxd ku sameynayay ayaa waxaan arkay fideohaad badan xanuunada mental healthka wallaahi calooshay xanuuntay waxaan arkay nin yani marka uu dadka markii weerisanay wuxuu ula sheekeysanayay inaan xabad ka khaldameen haddana reerkood waxay ku xidheen sandaqada riyaa lagu xidhay ku xidheen lugta kaga xidheen waxaan u malaynayaa bil dhan narka lagama bedelin muxuu ahaa cunto saa xoolaha loo siiyaa qoraxda halkaasay ku dishay yani markaa aragto waa wax caloosha ku dhaqaaqayso aad iyo aad iyo ayaan dara ah walahi cidiya lagama goro timo lagama jaro marka aragta fideohaadka noocaas waxaa ogaanaysaa kamiyadda aynu ka indhamadownahay dhinacaas oo aynu bulsho ahaan aada uga indhatirannahay marka yani xataa keerka qaarkood ayaa kala sahlan Mm.
ma ogtahay qofka hadduu xataa ogyahay ilmihiisa inuu xanuunsanayo inuu calaqal keer siiyo carruurta kale ka duwan weya laakiin maaha inuu haysto inay cawrata ama inuu Waxa uu ceebeynayo intuu faquuqo.
ilmihii hoosta ka Mm.
qajo dhahdo marka hooy meesha galamata hale yani ilmihiian lagu ogaan oo wixii wax laga xishoonayo noqday waa stigma jirta xaaladan la dhaho stigma wax xanuunada nafsiga oo dhan inta badan saameyn bay ku leedahay oo dee in qofkii la faquuqo oo la idhaahdo nin qofkani dadkii uu ka duwan yahay oo xanuunkiisi ceeb laga dhigo Ha, mushkilada weyn ee soomaalida haystay kamid tahay xataa qaab rabaayadiina marka la eego qof xanuunsanaya marka wadada lagu arko oo adiga arkay faadumay qaabkii caruurta yarahay u dabayacaan oo ninka waalan ee wareersan anaa qofkii xataa wax badan ma qabin oo laga yaaba inuu isku yara arrimo isku yara qaban lahaayeen uu yara tafkiirkiisu yara xoogaa yara waxhaysnaa baa laga yaaba marka dhan ninka waalan ee wareersan la dabagalo inuu sii fogaado un inuu sii fogaado leannu qofka biniaadanka bulshada saameysan moogti insaankaan ijtimaaci marka lagu leeyahay qaabka bulshada ula dhaqmayso qofka biniaadanka qaabka tafaaculka loola sameynayo waxyaabaha lagu leeyahay waxaana way saameynayaan marka waxay noqonaysaa in xanuunkiisii waxa weeyaan hadduu xanuun yara xataa uu haye uu kus- ay kusii siyaadiso marka istigmadan bulshadu inta badan ay kula dhaqmayso qofka xanuunsanaya qaabkan iyo xataa faamilka kula dhaqmayaan qaabkan loo yara faquuqayo qaabkan leeyahay sidan u samee qaabkan kale sidan u samee een caruurta xataa qaabkan ay dadka kale uga saarayso waxaan oo dhan qofka xanuunkiiba kusii siyaadinaysa waa waana mushkilad aad weyn dabcan والله مشكلة أنا حتى هذا عرفتي عرفت وحرصني أما قف كمدة إلمها كمدة أيا إلمها كله وكا كباور يريح يعني نفس قدرته هيستو إلمها ما هيستو Mm.
ممكن إنه يعني أما فهم هالنقطة أما حفظ هالنقطة أما مسكحيا هالنقطة وكير هوسية بعدين إلمي وحي لقوني أدو دقن باتهاي فاشل باتهاي نعس باتهاي walaalkaa ma aragtay ilmahan mumkin inuu mashaakil haysto nafsiyan aanu dareensan yahay oo u qarsanayo oo uu ku weynaaday oo yaraantiisa kusoo ah marka ilmihii marka xataa la maqashiyo waxaasoo dhan ama maba ilmo maaha qof kastoo weyn yani qaangaal ha noqdo ama yani waxdu ha noqdo qofka hadduu xataa maqlo waxaan ma garanaysaa isaga laftarkiisu xanuunada depressionka imika waxaa keena ka mid ah, waxyaabaha ugu fudud bay ka mid Mm, tahay aad iyo aad aad iyo aad.
xataa haddaa aragti maqaaxi marka la wada fadhiisto yani waxaa la arkaya maanta nin odayo dee maanta shuwiil ku yara kacsantay waxaa la odhanaya war maanta walaa may kaa qaraxsantahay ama maxaa kala odhanaya uu uu kala kacsaya odhanaya ama waa lasoo wada Ah, fadhiisanaya aad iyo ama aad.
kuraasidiibu la fadhiisanaya waxaa la odhanaya "Max- hebel buu ku kacsantay maanta ama wuu ku kala Ah, kacsayay waa run.
ama muxuu ahaa wax Way- kana wuu yidhaahda Mm.
mustarax kana waa la isticmaala way ka jiiftaa marka way- qaar way ka way- jiiftaa.
waa- adugu.
aynu ka dalaacno Mhm.
waxaasoo dhan yani waa mustaraxaa suuqaya laakiin Absolutely, haa, aad- laakiin walaahi yac- qofkan waxay u keenaysaa dhibaato weyn buu keenaysaa halka inuu musaacado u dalba xataa qofkan inuu musaacado dalbado Mhm.
yidhaahda i caawiya way ka hor istaagaysaa Way dabcan ka hor way ka hor istaagaysaa istaagaysaa.
qofku wuu baqanaya ma soo maha ha Een, waxaa kaloo jirtay faadimo marba horta waxaanu ka sheekeynaynaa si guud xanuunadan sida bulshada xataa saameyn ugu yeelanayso ha, ay marka qaar u keeni karayso waxa la dhaho wax- wax- wax jirto waxa la dhaho social phobia ama qofku inuu rahaab ijtimaaci waxaan afcali ku dhahaan ku dhaco oo qofku awoodi kari waayo inuu bulshada la taqaatubo oo la hadlo uu stageka soo istaagi kari waayo uu dadka wax u sheegi kari waayo Een, marka inanba maalin istishaar ahaan igu yimid oo tale i weydiiyey wuxuu iga sheekeeyey markaa adigu xaalad soo qabsatay oo isagoo malaha galaaskii shanaad mise lixaad maraya baa maalin buu soo istaagay markaa galaaskii macalinkii hore soo kiciyey macalinki wuxuu ku yidhi kaalay assignmentkii waxaan kuu diray exerciseki xisaabtii wixii lagu diray eh, kamaa soo shaqayn soo maha soo istaag buu ku yidhi marka stagekii markuu soo istaagay ardaydii oo dhan baa markaas soo eegaysa ardaygiio dee wuxuu ku jiraa xaalad xarij oo dadkii oo dhan ay indhihii ku maqan yihiin marka wuxuu tawaqucayaa dee waxa kolba lagu odhan karay waxay noqon karayaan haddii markaa wax wanaagsan markaa lagu dhahdo qofka saamiin wanaagsan bay ku yeelanaysaa haddii wax xun lagu dhahdaa saamiin xun bay ku yeelanaysaa marka waxa dhacday inankii wuxuu yidhi macallinkii wuxuu igu yidhi doqon yahaw damiinka ahi wax adigu waxba aan ku filayne ardayda waad ka liidatahay ximaar baad weliga waxba beerin maysid adigu dhowr erayo gebigoodba qaab daran buusi ay isku tabageliyey oo mid waliba waxa weeyaan saameyntiisa uu leeyahay waa qof doqonaa tahay damiin baa tahay ximaar ama dameer baa tahay waxba garan maysid erya noocaas oo qofka maskaxdiisa marka waa qub odhanaya wuxuu yidhi inanka markaa laxdada markaan ku jiray oo intaa uu macallinka igu yidhi oo horta dhulka ila wareegay buu yidhi waan wareeray ardaydiiba horta hal martay saa u qososhay baan hadalkii uu macallinka igu yidhi iyo qosolkan ardayda kaga yimid baan hal mar iswaafajiyey buu yidhi markaa si isku waafajiyay anigii baa isku noqday buu yidhi deetana iska soo qaaday inaan waxaanu macallinku sheegay maadaama ardaydan u qosleen inaan aniga mushkiladan aan leeyahayba doqon iyo mid ardayda ka- ka- ka hooseeyo keliita aan ahay buu yidhi. xaaladaas markii igu dhacday buu yidhi, waan wareeray waxaan iska soo qaaday qof aan caadi ahayn oo dadka ka duwan inaan doqon ahay oon ardayda ka caqli iyo garaad baliita baan u maleeyey buu yidhi in muddo ah markaa xaaladda maskaxdii kusoo noqnoqonaysay wuxuu yidhi iminka oo- markaa ardaygu hadda jaamacadda uu dhimay in jaamacadda dhimeeyey weeye oo iminka uu ka baxay ka baxay jaamacadda wuxuu yidhi markaa inta aan jaamacadda dhiganayn mar walaan soo istaago stageka soo istaago amba seminaar aan soo qadimayo amba aan wax ka soo shaqaynayo amba aan mawduuc jeedinayaba waxa qub isoo dhaha maalinkaa macalinku wuxuu igu lahaa deetana waan tawaturaa buu yidhi, waan gariiraa oo macluumaadkii aan jeedin lahaa iyo wax allaale wixii igu jiray oo dhan baa iga kala daata marka waa laga dareemaa buu yidhi marka wuxuu yidhi intii aan jaamacadda soo wadayo mushkiladan waxa weeyaan waa la soo noolaa qaab aan u xaliyana waan garan waayey marka waxa ii soo baxday macnaha mushkilaadka nafsiga ee waxa weeyaan qofka soomaaliga ah soo wajahoo dhan inuu mujtamaca uu qoyska iyo macalinka iyo waxaan oo dhan iyo bulshada ku hareersan ka ka mid yihiin inay u sababaan uunka kasbo oo ka kasbado Een, asbaabaha koobaad ee keena xanuunka mental healthka aad igu jiray waxay ka mid ah environmentka kosgareeya qofkan inuu waraas ahaan u sito aha wax- waxaa ka mid noqon kara dabcan in qofka biniaadanka hortaa wax jinatis la dhahaa jira amba amba jina- jinatis ay dhahaan oo qofka inuu waxaan wiraas ahaan u leeyahay xanuuno fara badan waxa weeye mental healthka ku dhaca waa wiraaso waa lakala dhaxlaa Een, marka xanuunada xataa ay ugu yar yihiin depressionku amba anxietyga amba qalaq iyo walaac ugu yar yihiin waa lakala dhaxlaa laftooda xanuunada waaweyna waa lamid Ee, waxyaabaha saameeya markaa ka yihiin ee sameeya xataa xanuunada Ee, waxaa kaloo ka mid a bii'adanu sheegayno oo qofka haddii waxyaabahan qaabkan loola tacaamulo xanuun nafsigu ku dhacaya bulshada ku sababaysa waxaa kaloo ka mid a waxaweyaan xanuunada waxyaaba keeni kara qofka xaalad dhaqaalo adagoo ku samaysmata inuu waxba xalin kari waayo mushkiladiisu mushkilad dhaqaalo ay noqoto lafteedu xanuun bay ku noqon kartaa waxaa kaloo ka mid a qofka biniaadanka isagoo maxaan uu ku dhaco xaadis am- amba sidma ay ku dhacdo oo inaga iminka dhawaajinay positraumatise disorder inuu jiro ama b t c d xanuunkan ay dhahaan marka waa rii qofka sidma markay ku dhacdo bilmataloo kale qofku qof uu jeclaabaa dhimanaya ambo shil buu ku dhacaya amba qofkiiba iswaayayaan amba si unba qofkii u kala tegayaan tani sidmay ku noqonaysaa markaa qofkii sidmadani xanuun bay ku ridaysa xanuunadan aan soo sheegana mid ka mid ah ku dhici kara markaa qofka Eh, waxaa kaloo ka mid noqon karaa dee suluug uu ku dhaqmo laftiisu in aan wanaagsanen bilmataloo kale inuu daraagiska isticmaalo amba xa- kokaintoo kale iyo khamrigoo kale uu basado xanuuno way ku keeni karaysaa nafsiga laftooda Een, axmed saa og tahay maanta haddaad wadanka dhex tagtay aad tiraadi maanta waxaa ahaa doctoorka xanuunada dhimirka iyo maskaxda marka ugu horse waa lagaa yaacaya marka labaadna su-aal baa lagu weydiinayaa ahmadaad xataa lagaa cilmi nafsi baa dhigta waxa lagu odhanayaa haye waaye wax maskaxdeed ku jira ma akhrin karaysaa ama taxliil ma igu samey maadaama tahay doctoor cilmi nafsiya dhibaatooyinkooga weyna kula soo waajahay waa axay marka wadanka tagtay tan baa horta ka mid ah adigoo dee meel iska fadhiya baa lagu odhanayaa soo psychologist ma tihid bal waxaan ku fikiraya iyo waxaan ahay horta ii sheeg maxaan ku dhahdaa hadhow mustaqbalka waxaan noqon doono bal iga waran ee waxaan dareemaya bal ka waran anigu miyaan imika xanuunsanaya mise waan caafimaad qaba hal mar baa lagu- lagaa sugaya inaad hal jawaabo muqnicaad qofkii siiso waa mushkilada ugu horeysa horta bulshadii kaasi waajahayso wixii ban horta fahansaneen waa lagu garaabaya qofka hadduu wixii garanahayn wax walbuu iska odhanaya moogta marka tani waa mushkilad ka mid a mushkilada ka xooyaan soo waajahaya oo in laiska kaa idhahda niyow dee haddii kale waxba mashki mahayside dee bal isheeg waxaan ahay Eh, waa mushkilad lafteedu Eh, waxaa kaloo ka mid a adiga laftaada in lagaa shakeeyo lagu dhahda niyow qofku dee hadduu psychologist yahay armu qof sixiroola yahay laftiisu maadaama qof biniaadana waxyaabaha inarka aadka u- guntiisa uu ogaan karayo Eh, xanuunada nafsad ahaan ku dhici karayo ogaan karayo siduu qofku u garan karaa waxaa sixiroola marka in adiga laftaada lagu tuhmo inaad dadkaa ku jirto oo kale Eh, iyadana waa xaalad soo wajahda qofka psychologistiga ah Een, waxaa kalena aragnay imiko kale haddaynu odhan karno xanuunada ku dhaca marka xanuunada dhimar ku dhaca bulshadeena iminka way bilaamatay ina wacyi laga siiyo waa odhan kara sidii hore bulshadu maaha sanadkan iminka ugu dambeeya alxamdulilah yani kumiyadda dadka iminka wacyiga leh aad bay u badan tahay haddana waxaana jira mujtamacaan dadka caawinin baa jira iminka dad waawaalo dariiqtiifa arkaysaa dad waawaalo ma waalwaadla yani waa qalad ina waalo lagu sheego laakiin waxaa agta dad maskaxiyan haddaad u fiirsatid wax yar bu qabaa tan wax yar waxa dhici karta inuu qalaq badan ku dhacay ama tawatur badan ku dhacay dadkaasoo kale maxay inaga waajahan yihiin inagu inaynu u sameyno haddaadan awoodi karin inaad dhakhtar geyso oo kale marka marka ugu horeysa feersi weyna dhakhtar qofkan geysa oo cilaajka ugu saxsan u geysa oo qofkan cilaajsaa maskaxiya maxaa kale inaa looga sii baahay inaga inaan u sameyno horta waxa ugu munaasibsan oo qofku u baahan yahay waa bini'aadanimada in loo muujiyo Een, bini'aadanimada waxaa soo hosgelaysa waxaa la dhaho naxariista kalgacalka soo dhoweynta qaabilitaanka ee, qofka in la qadariyo qof waliba bini'aadan horta inta xaq buu leeyahay dad fara badanoo waxa weeyaan een, dhimir ahaan dhiban intan ma helaan waayo waa la faquuqaa marka ugu horeyn qofka bini'aadanka ee dhiban ee, kolley de waxaan wax ceeb horta maaha wax dabiici wey dad ku dhici karaya Ee, maadaama wax dabiici yihiinoo waxa weeyaan cid walba ku dhici karana waa in qofkii loo garaabaa oo markaa laga khafiifiya inta laga khafiifin karayo mushkiladan laga khafiifiya oo horta la, la xanaaneeyaa oo la soo dhoweeyaa oo la qadariyaa oo ricaayo fiican loo sameeyaa oo la, la dareensiyaa qof bini'aadan oo caadiya inuu yahay waxaana mushkiladana wax lagala qaban karayo Ee, taasi waa ta ku saabsan qofka iyo iyo dadka kale wax weeyaan inta ka dhaxaysa Ee, sidoo kale qofku wuxuu u baahan yahay haddii la hagi karayo oo dad dee mutakhasisiina lagu hagi karayo in lagu hago oo la idhaahdo doctor hebel baa mushkilada daweyn karaya doctor hebel u tag waxna waa wax dee si dhiib leh in loo daweeyo u baahan waxna waa wax tacaamulka ku salaysan marka inanka afraad ahaan waxaa lanoga baahan yahay qofka inaan tacaamul wanaagsan aynu u sameyno qofkii aynu kalgacal badan u muujino soo dhoweyno lianna qofkan horta mushkilad baa haysata mushkiladan ma waxa laga yaaba inay dawada tahay in qofkii la xanaaneeyo oo qofkii naxariis loo muujiyo inay taasi lafteeda dawadana wataaba laga yaaba haddaba waxaan jeclaan lahaa inuu doctor axmed saalax talooyin ina siiyo aynu qofkan kula dhaqmi karayno qofkan xanuunsanaya Een, marka hore horta haddaynu isla garanay caafimaadka maskaxeed inuuna ka inuuna ka ahmiyad yarayn caafimaadka jidheed waa inuu qofku mar walba horta uu balansir ku sameeyaa amba uu miisaamaa waxaan ku dhahday caafimaadkiisa jidheed iyo caafimaadkiisa maskaxeedba oo qofka hadduu ma- maanta bilmantaloo kale madax xanuun uu ku dhaco amba ay keliya xanuunto amba xubin jidhkiisa ka mid ay xanuunto waa ka dhakhtarka aadaya Een, haddii wax kale oo wax weyaan maskaxdiisa ku saabsan amba qaab fikirkiisa ku saabsan uu dareemana taa lafteeda waa inuu iyadan wax weeyaan uu dee isbitaal amba cid waxa weeyaan wax ka caawin karaysa uu u aadaa ee uuna qarsanin Een, taasi waa taa midda kale haddii qofku waxa weeyaan isaga ay mushkiladu haysto ugu horreyn waxaa loo baahan yahay isagu inuu mushkiladda xalkeeda u raadiyo oo uu wax badan waxa weeyaan uu iska saxo qaab nololeedkiisa ka mid ah inuu barto qaabka waxa weeyaan een, duquudaadka nolosha iyo culaysyada nolosha soo food saari uu xalin lahaa inuu maadaama inu garanay inuu maxaan ku dhaha qalaqa iyo warwarka iyo walbahaarka wax dabiici oo nolosha mar walba la socda ay yihiin inuu iyagana waxa weyn siday tahay uu la dhaqmo ula tacaamulo talooyinka qofka qaabnoloodkiisa ka mid aan siin karna waxaa ka mid a inuu marka hore horta naftiisa waqti u sameeyo oo qofka aan waqti naftiisa aan la qaadan oo meel gaar aan fadhiisan marka qaar nafti- nafsadiisa aan ka fikirin mushkilaadkiisa isagu sidiisa waxa weyn u xalinin horta cid la xalinaysaa ma jiro oo qof waliba nafsadiisa isagaa ugu dhow isagaana wax ka qaban karaya marka marka ugu horeysa waa inuu nafsadiisa waqti la sameeyo ee waa inuu qaab nololeedkiisa ma- m- nolol maalmeedkiisana uu wax ka bedelo oo subaxii markuu soo toosayo kale uu exercise sameeyo oo uu ku- maxaan ku dhaha salaada ku bilaabo subaxii markuu soo kaco uu salaada ku bilaabo bacdayna uu wixii kale nolosha wax weyn saxaya haday exerciseka noqoto hadday koobiya noqoto hadday jabana iyo maxaan ku dhaha qaxwa ay noqoto uu ku dhufto si uu tawaturka waxa weeyaan uu u yareeyo wixii ku saabsan een, khalkhal ku yimaado marka adigu yara jiree nafsadiisa ku ku hareeraysan inuu mar walba qof ku dadaalo caafimaadkiisa jirhada inuu ilaaliyo liannu marka qaar wax dhacda qofka hadduu caafimaad ahaan uu jirka wax ka qabo inay marka qaar saameyso xanuunkiisa wax weeyaan nafsad ahaan amba caqli ahaana marka caafimaadkaaga jiradoo danayso waxay ka dhigantay inaad caafimaadkii maskaxeedna aad danaysay ood meel saartay Ee, qofku sidoo kale ha iska ilaaliyo oo ha iska hagaajiyo xayaatul ijtimaaciya wax la dhaho Nolo- nolosha uu dadka kula nool yahay waa inuu saxo waa inuu qofku waxa weeye cilaaqaad samaysto waa inuu dadka waxa weeyaan farxad la qaato waa inuu waqti fiican la qaato waa inuu dadka waxa weeyaan cizida ugu dhow dhow qaraabada iyo kalgacaylka iyo dee uu ka dhexeeyo maxaan ku dhahay maxabadu waqti badan la qaato horta waxaa u mahad celinaya doctor axmed sida quruxda badan inoogu sharxay xanuunada dhimarka ama mental healthka ku dhaca haddaba sahra maaha sheeko aynu maqalnay laakiin waa mid ka mid a kunka qof ee buka ee aynaan ogeyn sahar waxay noqon karaysaa walaasha walaalka hooyada aabbaha qofka dadka ugu jeceshahay qof kasta inaga mida waxaa korka ka saaran mas-uuliyad inuu wacyigeliyo naftiisa iyo dadka ku wareegsan siduu u badbaadin karo qofka u dhow ama bulshadiisa walaalayaal qof kasta waa xanuunsadaa oo dhib waa la kulmaa adduunka oo dhanna waa iska dhibaato socota ceeb maaha inaad xanuunsatid ceeb maaha inaad dalbato caawinaad qof kastana xanuunku waa la soo dirsadaa waa inaad raadisaa halkeebay ka timi dhibaatadu xanna loo raadiyo oo aanad qarsan soomaalidu waxay ku mahmahdaa waxaad qarsato way ku qarsataa marka su-aasha isweydiinayna waxa weeye maxaa adiga kuu muhiima fikradda iyo sida kuu arkayaan dadka kugu wareegsan mise in aad adigu caafimaad raasatid oo naftaada u anfacdid kadibna aad ku anfacdid faamligaaga oo xidhiidh caafimaad qaba la heshid waxaa soo gaadhnay nihaayadda xalqadeenna waad ku mahadsan tahay dhegaysiga wacan hana ilaawin inaad sheergaraysid oo komenti xagga hoose nooga tagtid taasoo naga farxin doonta ra'yigaaga
kusoo dhawaada bodkaaska heego bodkaaska heego aad ka barateen inaad markasta een, dhegaysi uu noqdo platformka ka dhegaysataan apple podcastka iyo spotify-ga iyo meelaha kale platformado dhan laakiin waxaa awoodu lahaanay inaa imika video aanu ka dhigno oo cod iyo suurad u noqdo kaasoo ah imika barnaamij rabadaani aan dubino barnaamijka waxaa ila wadaa sheekh maxamed cabdirashiid Ah, sheekh soo dhawo mowduuci hore aan ka soo hadnay wuxuu ahaa muxuu yahay rabadaan maxayna bilaha kale kaga duwantay maanta waxaynu ka hadlaynaa xalqadeenu ay u taagan tahay xikmadaha iyo hadaafta ku jira bisha rabadaan waxay badankeenu bisha rabadaan inta lagu jiro waynu gaajoonnaa waynu haraadnaa waynu daalnaa laakiin ma ogin maqsadka iyo hadafka ku jira bisha rabadaan maxay tahay taasoo ay xukan badan cibaado badan ku jirto een mana fahansanin caqliyan yani maxay hadafka ku jira maqsadaha ku jira maxay tahay bisha rabadaan Ah, waxaan rajaynaya inaan xalqadan een, dhinac kasta ka istaagno hadafka iyo maqsadaha ku jira bisha rabadaan Een, ah, sheekh kusoo dhawo Een, horta marka ugu horeysa su-aasha koowaad waxa weeyaan xikmadaha bisha rabadaan ku jira waa waxay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين آه، أما بعد آه، runtii bisha ramadaan sida ay bilaha kaleba uga duwaneyd ugana fadliga badnayd ba waxay leedahay ujeedooyin fara badan lo ilaahay ujeedaya soonka inaan bisha ramadaan soonno haddana bisha ramadaan bil ilaahay doortay ahayd waxyaabaha uu ilaahay noo jeediyay bisha waxaa ka mid ah inaynu soonno soo ka ilaahi subxaana wa tacaala ujeedooyin iyo xikmado fara badan buu u jeedayey runtii Een, inagoo soo koobayna xikmadahaasi waxaan sheegi doonaa insha allah dhowr xikmadood uu ilaahi subxana wa tacaala u jeedeeyey soonka bisha ramadaan waxaa ka mid a runtii xikamta ugu waaweynna ah soonku inuu yahay wasiilad inoogu xaqiijinaysa alla kacabsiga ilahi subxaana wa tacaala waxaynu ku gaadhaynaa ilahi subxana wa tacaala alla kacabsigiisa oo ilaahay wuxuuba leeyahay aayadda qur-aanka ah kitaabkiisa markuu ku sheegayo yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilahay wuxuu idinku s- farad yeelay soonka idinkii kuwii ka horreeyeyba sababto waxa weeyaan lacallakum tattaquun haa saaliya ilaahi subxana wa tacaala idinuga cabsataan saa awgeed waa xikmadaha ugu weyn iyo maqsadada ugu weyn ilaahi subxana wa tacaala uu jideeyo soomka ah in alla ka cabsi aynu ka helno qofku wuxuu ka joogsanayaa oo loo diidayaa waxyaabihii u banaanaa cabitaankii cunitaankii iyo waxyaabihii kale maal nololeedka maalintiisa u banaanaa sida awgeed min baabil owlaa waxaa ah qofku inuu ka reeban yahay waxyaabihii xaaraanta ah waxay keenaysaa maadaama wixii wana- xalaashahaabaa laga reebay inuu qofku uu ka dheeraado wixii xaaraanta ahaa taasina qofka waxay u dhaweynaysa ilaahay subxaana wa tacaala iyo alla ka cabsigiisa qofku wuxuu la imanayaa adkaar fara badan daacado fara badan qiyaam duco qur-aan akhris waxaasoo fara badan waa daacaad daacaadkana waxay siyaadinayaan iimaankiisa iimaankiisoo siyaadin alla ka cabsi ayaabuu u kordhinayaa So, marka rabadaan waa bil loogu talagalay inuu ka qaadano ilahi subxana wa tacaala alla ka cabsi fara badan zaad la qaatay iyo sahay la qaatana alla ka cabsiga ugu sarreeya Een, xikamta kale ilahi subxana wa tacaala uu jideeyey eh, soonka waxaa ka mid ah inaynu dareenno nicmooyinka faraha badan oo ilaahi subxana wa tacaala inu siiyey maalin kasta waynu soo toosnaa waynu cabnaa waynu cunnaa nolol waxaynu iskaga noolnahay wax kastoo inoo bannaan haynu helino sa awgeed ilaahi subxana wa tacaala si inoo dareensiinaya inuu nimco ku jirnay waayo insaanku nicmadu markay ka tagto unbuu dareemaa si inoo dareensiyo ilahi wax noo jideeyey bal bishaas inaynu cunidii cabidahayno waqti joojinno saynu u ogaano inay waxaan ahayd nimco ilaahi subxana watacaala oo ilaahay nagu galeedeeye ay tahay waayi karno saynu u ogaano awgeed waynu u dareenno ilaahi subxana watacaala inoogu jideeyey soonka wakii ilaahina lahaa nimcooyinka ilaahay wain tacudu nicmata allahi laa tuxsuuha haddaad is tirahdaan tiriya koobi kari maysaan waa fara badan yihiin oo qofku hadduu shirada gacantiisa tiriya inta nicmeo ku jirta kuna awoodi inuu koobo si ogeed si uu nicmooyinka ilaha badan ilaahiyo faraha badan lahayn inoo dareensiiyo buu ilaahay soonka inoogu jideeyey waxaa ka mid a eh, xikmadaha kale iyo ujeedooyin kale inoogu jideeyey waxaa ka mid a qofka sooman in la xasuusiyo walaalihiisa masaakiinta iyo fuqarada waayo waxaa jira dad walaala ah waynu walaalnahay oo aan waxay cunaan haysanin waxay cabaan haysanin sanadkao dhan iyagu sooman sanadkao dhan dhibaatada gaajada oonku ay haystaan si intayni wax haysatay laynoo dareensiiyo taas oo nidhaha bal gaajadii iyo oonku dhibaatadii leedahay eega qof aan maalin iyo sanadoo dhan aan waxba haysanin maalin walba noloshiisu saas tahay buu ilaahay waxay noogu jidaya soonka taa markaynu dareenno waxaynu dareeminaa dhibaatada ay leedahay sa awgeed qofkii waxayaa waxa uu bilaabayaa walaalkii inuu si gaara ula socdo walaalkii uu wax siiyo gacanta uu fidiyo mar kasta maadaama uu arkay soonka iyo maxaa yeelay gaajada iyo juuca iyo oonku dhibaatada ay leedahay laakiin qofka aan dareensanayn dee qofkii kale wuxuu moodaya inuu sidiisoo kale u noolyahay ayuu moodaya sa awgeed waa xig waxay kamid tahay maqaasida ilaahay subxana wa tacaala uu noogu jideeyey Eh, mid kamida culimada loo yaqaano alimaam ibnu rajab alxambali baa kitaabkiisa loo yaqaano ladaaif almacaarif buu wuxuu leeyahay salafkii waxaa la weydiiyey soonka maxaa loo jideeyey deed waxay yidhahdeen "Wa- waxaa loo jideeyey si uu u dareemo qor qofka hodanka ihi ama qaniga ihi juuca iyo oonku dhibaataday leeyihi bas intaasa loo diray markuu dareemo kadib wala- walaalihii buu la dareen noqonayaa wuuna isku dayaa inuu wax siiyo Een, xikmadaha kale oo ilaahay subxana wa tacaala u jideeyey soonka waxaa ka mid a soonku waa wuxuu jebiyaa waxa loo yaqaana shahwada ama yareeyaa sida awgeed nebigu sal slam wuxuu ahaa mid kula tartaarma dhalinyarada qofkii awooda ha guursado qofkii aan awoodina ha soomo fa inahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj nebigu sal slam saasuu le xadiiska ku sheegay sida awgeed waa xikmada ilahi subxana wa tacaala u jideeyey maadaama qofka dhalinyarada waxa laga yaaba shahwada fara badan uu leeyahay shaydaankuna uu joogo furaska uga faa'iidaysanayo suuna uga faa'iidaysan ilahi subxana wa tacaala waxa uu u jideeyey inuu soomo soonku ama gaajadu waxay yaraysaa xididada ama ciriiri ku samaysa xididada uu dhiigu marayo shaydaanku wuxuu noo sheegay nebigu sal slam inuu maro majra dam dhiigu halku maro isagoo markasuu qofku gaajoodo xididadaas yaraadaan shaydaankii meesha waxay ku- waxay ku noqonaysaa dayq awood badanna qofku ma yeeli taasa wax qodobkeena ka soo ceshay ahaa inayna la dareensiinin macoynkayna ku jirna bisha ramadaan oo aayad ba qur-aanku saarato in tuciduu nicmat allahi laa tuxsuuha laanna waxayna tusaysaa inaa inuu jiro adduunka dad baahan iyo dad dheregsan labadaba marka waa subxaan allah waa xikmooyin ku jira ka mid taha yani bisha ramadaan bay ka mid tahay inaa adig maanta wad haysataa beri laakiin waad gaajoon karaysaa aad iyo aad aad iyo aad runtii waa xikooyinka uguna waaweyn ee ku jira bisha ramadaan Een, waxaa kamid a xikmadaha kale ee ku jira bisha ramadaan ilaahay subxana wa tacaala soonkana u jideeyey waxaa ka mid a soonku waa madarasad akhlaaqadeed qofka muslimka waxay siisaa ama soomka uu ku tababaraa akhlaaqiyaad fara badan islaamkuna waa akhlaaqiyaad nebigu sal slam wuxuu sheegay waxaa loo soo diraba inay tahay inuu dhammaystiro makaarim alakhlaaq inama bicithu liutamima makaarim akhlaaq wax kaloo lama soo diri buu nebigu leeyahy nebigu mar kale wuxuu leeyahay qofka igu dhow majlisan yowma alqiyaama axasinukum akhlaaqan kuwa niidinku akhlaaqda wanaagsanaa sida awgeed soonku qofka muslimka wuxuu barayaa ama uu siinaya ama uu ku tababarayaa akhlaaqiyaad fara badan leh akhlaaqiyaadka waxaa kamid a kow qofku inuu baro sida nafta loo xakameyn karo maadaama ood min salaad marka cadeed waagu baryay ilaa iyo cadeed ka dhacayso qofku naftiisa ka haynaya mubaaxaadki wuxuu ku tababaranaya inuu qofkaasi naftiisa u xakameyn karo wanaagana uu kaxayn kara markasta mujaahadana uu la geli kara nafta wuxuu ina tusinayaa oynu ka faa'iidaysanaynaa akhlaaqiyaad inay nagu tababarto sabriga wax loo yaqaano sabrigu waa qiyam iyo akhlaaqiyaad runtii kamid a akhlaaqiyaadka ugu wanaagsan ee islaamka qofku markastoo sabro waa markastoo guushu u dhowdahay si awgeed soonku waxayna barayaa wax loo yaqaano sabriga soonku wuxuu nagu tababaraya wax loo yaqaano nidaamka iyo indibaadka maadaama lagu yidhi min waagu markuu barya ilaa intaas ilaa cadeed kusoo ka dhacayso waxba ha cun waxna ha cabin lagu yiri waqtigaa cibaadayso waqtigaana saa samee salaada kadib taraawiixda tuko maadaama saa lagu yiri waxaa kutusinaysaa nidaamka iyo indibaadka inayna barto bay nagu tababaraysaa Ee, qiyamka kale akhlaaqiga ee wanaagsan ee ugu waaweyn ee rabadaan ina baraysa waxaa ka mid a qiyamka loo yaqaano muraaqabatullahi subxaana wa tacaala inuu qof kugu tababarto uu barto inuu ilaahay subxana wa tacaala yahay qof mar kasta arkaya mar kasta inuu ilaahay yahay mid arkaya oo la socda oo wuxuu sameynayo wax ka qorsan wala jira waayo soonku waa cibaadooyinka ayna cidna ogaan karin inaad maxayde afurtayeen kale waayo cid ku arki karta ma jirto inaad biyo cabtay cid ku arki karta inaad wax cuntay ma jirto ilaa ilaahay mooyaan soo ogeed qofku waxa uu ku tababarayaa soonku in uu noqdo mar kastaba qof ku hoos jira maxay haydayo taxta muraaqabati illahi subxaanahu wa tacaala uu ilaahay yahay mid markasta kula socda baad ku tababaranaysa rabadaan akhlaaqiyaadka kale faraha badan leh ee nasiisa waxaa ka mid a inay nagu tababarto dadka inay barto isku naxariisiga walaaltinimada iscaawinta dadka muslimiinta ah waxaa kale qofka bartay inuu carabkiisa ilaaliyo maadaama rabadaan nabigu sal slam yidhi qofkii shada ama kula dagaala ama wax ku samee waxaa ku tiraad inni saim waxay tababaranaysa qofka carabkiisa ilaaliyo mar kastaba akhlaaqiyada fara badan bay siisaa runtii qodobka ugu dambeeya ee kamid a ilahi subxana taala xikmooyinka uu soonka inoo jeeda waxaa ka mid a in la mideeyo shucuurta dadka muslimiinta waayo qof kastoo muslim meeluu joogaba rabadaan maalintii kow noqoto buu soon la bilaabaya waagu markuu dilaacuu suxuranaya wuu su- joojinaya cuntada ilaa inta cadeed uga dhacayso sidii waxay ku dareemaysaa muslimiinta oo dhani inay mid noqonayaan isku dareena noqonayaan taasi waxay soo celinaysaa muslimiintu inay yihiin dad khaliyaad meel kastuu joogo jinsiyadu doona ha ahaado afku doona ha ku hadlo noocu doona ha ahaado laakiin muslimiintu waa mid khaliyaata suu nebi sal slam uu sheegay waa jinsida kaliyaata haddii meel kamid a xanuunsato dhammaantood waa xanuunsanayaan saas weeyaan runtii waa xikmadahaas iyo qaar kaloo badan baa loo jideeyay soonka ay ka mid tahay inuu qofka siiyo sixa nafsiya ama jirkiisa ama caafimaad qofka inuu ka helo naftiisa uu ka helaa kuwaayo kuwa badanoo kale baa loo jideeyey soonka bisha ramadaan